wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuh tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiina ku mahadsantii la socodka dhegeysiga xulashada shukran taariikhda saaka waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha labiyo tobnaada disembar sannada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciido maalinta ay tahay maalin jimca hagaaga dhegeystayaal barnaamijyada arrimaha xaaladaha guud ee siyaasadda dhegeystayaal diradda inta badan waxaan ku saarnaa kaga hadalnaa waxaa lahaa markaasi waaqica wadanka waddanka ka taaga dhegeystayaal maalmaha isniinta iyo sidoo kale arbacada iyo jimcuhu ayaa inta badan diradda saarnaa iyadoo saaka jimco ay tahay dhegeystayaal waxaan diradda saari doonaa ka hadli doonaa dhegeystayaal bal waxaa hadda iyadoo sanadkan uu sii dhammaanayo iyo weliba qorshaha hadda markaasi mucaaradka u degsan maxay tahay ee ku aadan iyadoo haddii markaasi laisfahmay amase isfahanwaa dhexdooda uu soo kala dhexgalay dhegeysta inta badan waa heshiisyadii marka hore lagu wada gaaray loogana wada hadlay dhegeystayaal ee labada dhinac waa mucaaradka iyo sidoo kale muxaafadka dhegeystayaal ee arrimihii labada dhinac marka hore laga soo wada shaqeeyey oo hadda inta badan raja isan laga qabin arimahaasaan dhegeystayaal waan isdulstaagi doonaa ka hadli doona dhegeystayaal iyadoo aan eegi doono barraayila udhinga qorshihiisa iyo waxaa markaasi hadda dabcan uu taageerayaashiisa halka uu doonayo in uu u jihiyo iyo nidaamka uu doonayo in markaasi xukuumadda uu kaga hortago mise uu ku qaabilo dhegeystayaal mise isku qaabili karayaan dhegeystayaal hadaad ku sugantaha dhegeysta nairobi nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii mombasa ku suganta waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhidhaaf xeryaha qaxootiya faafi tanarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal jaariya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex midheera baladxa wasuufta baniisa raamo lafeyna dhegeysta waxay naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic shan halka muqdisho idaacaduhu baa wadaagtu nahay waa sagaashan toddoba dhibic cibir risiolo balambala meeru madow gaashina dhegeystayaal waxay naga dhegeysaneysaan hal ibir laba dhibic saddex marsaabid mooyaale waa dhankaas waxay naga dhegeysaneysaan dhegeystayaal waxay naga dhegeysaneysaan dhankaasi iyo waa siddeetan toddoba dhibic dhegeystayaal toddobo idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan ood ku mahadsantihi dhegeysiga la socodka xulashada star f m dhegeystayaal arrimaha xaaladaha guud ee waddanka ayaa diiradda ku saarayna barnaamijka warararka siyaasadda iyo weliba waxaa hadda la isweydiinaya dhegeystayaal maxay tahay waxaa mucaaradka markan u qorshaysan haddii sanadkii u dhammaaday sanadkii dabcan sanadkan uu dhammaaday sanadkii hore waa dabcan waa sanadkan hadda lagu guda jiray dhegeystayaal kiiba horeba ee xaaladda markaas aysan aada ugu wanaagsanin ayaga kii hore waa dhegeystayaal waa kii doorashada guud ee waddanka markaasi ka dhacay dhegeystayaal ee sidoo kale natiijadii la rabay ama siday wax u rabeen ama sidoo kale aysan helin mucaaradka waxaa markaasi la filaya bal inay wax badan wax isbedeli doonaan isla sanadka hadda sii dhamanaya maanta taarikhda ay sii maraysa labada ku oo dabcan sagaal iyo labaatanka dhegeystayaal bishan hadda sii dhamanaysa december dhegeysta labada kun saddex iyo labaatanka markan waxaa la isweydiinayaa maxay tahay waxaa markaasi iminkan uu sii uu dabcan uu usii hanqaltaagaya mise uu sii raadsanaya dhegeystayaal waxaa markaas la isweydiinayaa bal qorshahan iyo waxyaalaha markaasi kale ee ka doonayaan inay kala hormaan doonaan mise ay kala hortegi doonaan mucaaradka dhegeysa maxay noqon kartaa iyadoo aan ognahay in azmiyo iyo ay sheegtay marka inkastoo arrintan dabcan aan waxba aan markaasi laga heshin haddana ay markaas dabcan isgarab taagan yihiin mucaaradka oo sidoo kale hal ay yihiin ama ay ka midaysan yihiin ajandayaasha iyo qorshayaasha markaasi inta badan ee weerarada horaan ay ku hayeen mise ay ku qaadayeen ama ay ka mid ahayeen san waxba ee iska bedelin dhegeysta hadday tahay ama hadduu yahay raila odinga hadday tahay dabcan waa gabadha markaasi mada karwa iyo sidoo kale stephen coloso misshoka dhegeystayaal iyo eugene wamalwa dabcan dad fara badan ayaa marka jeremia kion ayaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal inay waxba markaas hesheen in laga heshinin oo sidoo kalena ay sheegeen waxba in laga heshin karin haddii markaasi sidan ay u dhaqmanayaan mucaarad dabcan waa xulufada waa dabcan waa xukuumadda markaasi william ruto oo hogaaminaya dhegeystayaal waxay arrintan dhegeystayaal ee hadda markaasi sheegaya in kulamadooda ay qaadan doonaan sidoo kale sheegi doonaan go-aanka iyo weliba wadada kale markaas ay ku jihin doonaan dadka shacabka iyo weliba taageerayaasha dhegeysaida hadda ay ku sheegeen xaaladda ay aada aysan u wanaagsaneyn oo sidoo kale raalli aysan ka ahayn waxa hadda markaasi wadanka ka socdo ayna ku dhaleecanayaan kuna dhaliilayaan xukuumadda ruto siday doontaan wadanka markaas ay ka yeelanayaan dhegeysta sida ay tilmaamayaan mase ay sheegayaan dhegeysta ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga markaas inta badan ku tilmaamay in qodob dabcan qodobada markaasi keliya ee muranka ka taagan ay warbixinta guddiga n a d a nadco dhegeysta uu yahay hoos dhigidda qiimaha miciishada laakiin waxyaalaha qaar waa laga wada heshiiyey waa laga wada hadlay ayaa laleeyahay inta badan waxyaalaha markaasi laga dhaqaajin waayey iyo weliba sababta in ay kaga hadlaan ay u cuskan waayeen ayaa ka mid ah dhegeystayaal waxaa kenya kwanza ay damacsan tahay ku aadan caqabadaha markaasi la xalin karo ee dhanka miciishada dhegeystayaal ee hadda wadanka markaasi ka taagan keliya arrintaasi ay hadda deeradda saari doonaan keliya arrintaas hadda markaasi sheegeen in la xalin doono inkastoo laakiin gabadha markaasi lagu magacaabo maada karwa ayada ay halka dabcan meel ay taagan tahay oo leedahay haddii markaasi aan waxba aan laga qabanin arrimaha maciishada iyo sidoo kale doorashadii wadanka markaasi ka dhacday dabcan guddi loo saarin ah in markaasi baaritaano loo sameeyo in la dabagalo dhegeystayaal bal markan waxaa leeyahay haddaba masanad cusub oo wanaagsan ayay markaasi haddana u bilaaban doontaa xukuumadda william ruto mise waxay markaasi la kulmi doonaan haddana caqabad kale ee dhanka marka loo fiiriyo xaalad xaalada siyaasadeed aan wanaagsaneyn dhegeystayaal mise shantan sano sidaas ay ku dhamaysan doonaa mise markan waxay noqon doontaa mid markaasi laisfahmi doono weli ma kala caddo oo waxay markaasi damacsan yihiin inkastoo hadda markaas loo aaminsan yahay xukuumadda ruto ee markaas waa dabcan dhanka mucaaradka inay hadda u aaminsan yihiin dhegeystayaal waxyaalaha markaasi caqabadaha ee iminkan xalintooda ee looga fadhiyo ayay ku sheegeen inay markaas ayaga hormuud ay ka yihiin waxaana markaas ay ka qaban karaan cid kale lagama hadlaya dhegeystayaal waxay markaas ula jeedaan kenya kwanza laakiin way ka cagajidaysaa laakiin way diidan tahay laakiin dabcan iskuma taxruujinaysa ayay leeyihiin in arrimahaas ay ka hadlaan iyadoo xitaa cudurdaar ama qiil ay markaas ay u laayihiin arrimaha maciishada kororka dhegeystayaal ee wadanka hadda markaas uu aad inta badan ula daala dhacayo waana tan hadda markaas dabcan laga cabsi qabo in xitaa dadka qaar oo markaasi ka tirsanaa kuwa taageersanaa kuwa markaasi taageersana kenya kwanza waa xukuumadda hadda markaas wadanka hogaaminaysa in xitaa qaarkood ama taageerayaashooda qaarkood inay ka soobagoostaan ama sidoo kale ku biraan inta badan arrimahan kuwa aad u taxliiliyo ama dadka aadka uga hadlo dadka aadka uga faalloodo siyaasadda waxay tilmaamayeen sheegayaan in hadda inta badan aad dabcan laisku jaangoon karo mise laisku fiirin karo cid walba teeda ay hadda markaasi ka duuleysaa markan waxaa leeyahay laakiin warkan waxaa laleeyahay waxaa lakala dabcan kala cadaan doontaa in markaasi xisbiga talada hay-adda haya inuu markaasi loomiyo taageero fara badan ay ku aadan haddii markaasi waxbaan laga qabanin marka laga soo tago xildhibaanada marka laga soo tago wakiilada m c yada iyo marka laga soo tago qoysaska iyo weliba dadka inta badan ka tirsan dabcan xukuumadda ama kenya kwanza kuwa ka tirsan markan waxaa laga hadlaya dhegeystayaal in qof waliba ama xildhibaan waliba dadkiisa iyo taageerayaashiisa in markaasi uu inta badan ku jiido kuna qasbo xisbiga markaas isaga uu ka tirsan yahay dhegeysta marka laga soo tago laakiin waxaa leeyahay cidda markaas ayada isgaranayso cidda markaas ayada isfahansan cidda markaasi xaaladaha wadanka waqtiga markaasi gaarsiisan yahay ama heerka uu gaarsiisan yahay ama uu gaaray waxaa markaasi noqonaysa in xitaa fursado fara badan ay ka lunto xukuumadda waqtigan oo dabcan xukuumadda william ruto hadda uu hogaaminayo sida ay markaasi ku taxaliilanayaan mise dadka markaasi ka faalooda arrimaha xaaladaha siyaasadda waddanka dhegeystayaal raila odinga ayaa markaas in badan la sugayay oo looga fadhiya oo markaas laisweydiinayay maxay tahay sababta markaas uga hadlay mar waxa uu cudurdaartay wuxuu sheegay warbixinta inuusan akrinin marna wuu akhriyey marna wuxuu sheegay in markaasi ay ka wada siman yihiin oo waxay markaasi saaxiibadiisa iyo dadkiisa markaasi la qabaan ee kuwa ka tirsan azimiya lomoja inay markaasi hal ay ka wada yihiin oo wixii markaasi lagu hanaqaado wixii lagu tilaabo qaado in dhammaan ay ayagana markaasi ku tilaabo qaadayaan oosan markaasi dhinac uusan ka mari karin dhegeystayaal caqabadihii iyo waxyaalihii markaasi qaar ayaa la xaliyey oo dabcan sida markaasi laakiin wixii muhiimka ah wixii ugu weynaa ayay sheegeen in markaas waxba aysan ka qabanin taasna ay ku sheegeen in waqtigan waqti kale la siin doonin oo ay doonayaan inay markaasina marna habaabiyaan oo markaasina mashquuliyaan iyadoo xaaladda waqtiga markaasi ku sugan dhegeystayaal haddaba maxay tahay cudurdaarka xukuumadda markaasi ay sheegatay arrimaha korarka maciishada dhegeystayaal maxay tahay sababta markaasi ay si weyn si xoogan markaas uga hadli leedahay maxay tahay waxaa markaas u keydsan xukuumadda oo sidoo kale iminkan ay kaga horey leedahay mise waxay markaasi diidada inay ku gurgurtanto ama sidoo kale waxyaala markaas aysan qaban karin arrimaha maciishada ee hadda markaas cirka iskugu sii shararaysa dhegeystayaal haddaba raila iyo weliba dabcan xukuumadda ayaa markaas hadda ku adkeysanaysa in waqti markaas la siiyo waqti ay siiyaan iyo waa sidii markaasi xaaladaha iyo nolosha hadda wadanka markaasi taagan dabcan lagu jaangoyn lahaa laguna yaran lahaa caqabadaha iyo culeysyada faraha badan hadda markaasi taagan dhegeystayaal arrimahaasi barnaamijka diiradda ku saari doona kaga hadloon hadduu ay baha idmo adigana qeybaha dambe ayaa arrisada fikirkaada kuu siin doonaa dhegeystayaal waxaa marka laisweydiinayaa sanadka wau dhamaaday sanadkay dabcan kii horeeyana waa uu soo dhamaaday kan waa kii labaad ee hadda markaasi mucaaradka waa dabcan waxay markaas iyagana la mid yihiin midkii hore soo dabcan soo dhamaaday iyo kan hadda maxaa markaas u qabsamay marka laga soo tago dibadbaxyadii markaasi lagu kiciyey dabcan ay ku kicinayeen xukuumadda markaasi kaga soo horjeedeen iyo weliba mida hadda markaasi bilaabanayso markaasi qorshaha uu raila markaasi sheegay isagana dabcan waxyaalahaas isla fiirin doona hadduu eebaha idmo dhegeysta barnaamijka hogaanka idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa saaxib wagaag dhegeysan isku soo noqod wanaagsan warkii aad soo dhegeystay mawliid maxamed shuuriye idaacadda star fm ayaa weli dhegta u raaricinaysaan una taagaysaan dhegeystayaal saaxiibadaal waa saaxiibayaal dhegeystayaale gowrawa dhegeystayaasha qaadka telefoonada siin doona laakiin markan waxaa markaasi dib u milicsan doonaa u eegi doonaa dhegeystayaal xaalada waa dabcan xaalada siyaasadada wadanka maanta heerka markaas ku sugan yahay iyo heerka markaas uu gaarsiisan yahay iyo heerka la gaarsiiyey dhegeystayaal intaas ayaa markaasi diirada ku saari doonaa dhegeystayaal maxaa iminkan markaasi dabcan maxaa iminkan dhegeystayaal wadanka u qabsoomay dabcan marka laga soo tago halkee markaasi ay doonayaan mucaaradka inay mar kale wada ka jeexaan dhegeystayaal waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal kali waxaa la sugaya sanadkan intuu ka dhammaanayo kadibna sanadka kale sida tooska loo gudagalaya dhegeystayaal waana fursadaha markaasi iminkan laisku doonayo in laisku baneeyo hagaag dhegeysta waa sidaan kuu sheegay dhegeystayaal oo aan isweydiinayna ma cid weliba isweydiinaysa dhegeystayaal maxay tahay waxaa markaas iminkan la damacsan yahay mise ay mucaaradka iminkan damacsan yihiin balse laakiin xukuumadda aysan ku baraarugsaneen waxaa markaasi hadda la isku hayso sidoo kale uu ka warbixiyey raila odinga ayaa markan dul istaagi doona dhegeystayaal warbixin ayaa lasoo gudbiyey shan iyo tobankii bishii hore dhegeystayaal ee novembar ayaa dabcan waxaa dabcan wadaxaajoodkii bilooyin socday ee xarunta boomas ee magaalada nairobi ee dhegeystayaal waxaa hadda markaas la sheegay inay waxba kama jiraan qaarkood ay ku tilmaameen sidoo kale sheegeen mid markaasi lasoo dhoobadhoobay mid sidoo kalena lagu sheegay inay wixii markaasi danahii dadka shacabka ugu jiray aan sidoo kale lagu soo gudbin sidoo kale lagu soo xusin waana qodobka markaasi ugu weynaa oo aan isagana eegi doono dhegeysta waana tan markaasi maciishada oo hadda inta badan ay ka duulayaan kana hadlayaan mucaaradka sheegayaan laakiin markan waxaa laisweydiinayaa sababta maxay tahay ee hadda mucaaradka waa dabcan sababta maxay tahay kenya kuwansa aysan oga hadlin sidoo kalena ay u diidan tahay sidoo kalena markaasaysan wax faahfaahin iyo faallo fara badan aysan ka qorin kana bixin kana hadlin dhegeystayaal iyo waxa ay hadda ujeedadooda ay tahay dhegeystayaal raila odinga ayaa sheegay in xubinimada mucaaradka oo markaasi hogaaminaya kalonso misyoka inay horumar sameeyeen marka loo eego qodobadii markaasi soo jeediyeen in markaasi laga gudagalo ama laga doodo ama laga wada xaajoodo laakiin markii lagasoo markii laga tago hal oo markaasi ahayd dhegeystayaal arrimaha maciishada ama nolosha dhegeystayaal oo cirka markaasi isku sii shardhay tan iyo markii xilka loo doortay ama loo dabcan loo doortay madaxweyne william ruto dhegeystayaal arrimo fara badan oo ku aadan loo markaasi loo malaynayo ama loo cuskanayo ee markaasi kamid tahay waxa sarar usii qaadayo arrimaha dolarka dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha maciishada oo qayb waxaa sidoo kale usii qaadaya kamid laleeyahay in markaasi canshuurihii dadka markaasi lagu dallacay ama sidoo kale sare lagu qaaday taasina keentay in badeecadihii waxalii wadanka markaasi laga soo saarayay wixii wadanka markaasi soo gelaya ee markaas dadka ay ku adkaatay inay markaasi ay ibsadaan ama sidoo kale qaali ay ku noqdaan dhegeystayaal hadda waxay markaasi sheegayaan in doodihii waxyaalihii laga dooday waxyaalihii markaasi miiska wadaxajoodka la keenay dhegeystayaal waxaa intaasi ku daray in isbaysiga mucaarad marka loo fiiriyay ay tixgeliyeen dabcan xuriyadda oo qofka markaasuu leeyahay in uu muujiyo dareenkiisa sida awgeedna ayna wax markaasi dhibaato ah ku qabin oo markaas la kala aragti duwanaan karo oo cid waliba aragtideeda iyo waxa markaasi baahida cid waliba ay qabto dhamcaan waxay markaasi sheegeen in ayaga ay ka turjumayeen mise ay markaasi ka hadlayeen xaaladda guud ee wadanka ka taagan dhegeystayaal waxaa sidaasi hadalkaasi yiri dhegeysta mucaaradka oo markaas markaasi hogaaminaya raila odinga raila wuxuu markaan dib u milicsanaya wuxuu markaas eegayaa waxaalihii iyo wanaagii markaas inta badan ay muujiyeen mucaaradka oo markaasi soo bandhigeen ay ogolaadeen in wadahadal markaasi la furo iyadoo markaasi dibadbaxyo bilan ay ka sameynayeen gudaha caasimada nairobi dhegeystayaal iyo weliba magaalooyinka kale sida kisumu sidoo kale kisii iyo sidoo kale waxaa ka mid ah caas- dabcan caasimada labaad ee waddanka ee mombasa dhegeystayaal oo qaarkood halkaasi abaabul xoogan ay ka socdeen dhegeystayaal taasi ay adkaatay inay markaas u dulqaadan wayso xukuumadda rabshado markaasi dhaceen wadahadallo markaasi dhaceen dabcan faragelin markaasi lasoo dabcan shakhsiyaadka lasoo farageliyey oo ku aadan inay arrinta markaasi joo- la joojiyo keentana in markaasi wadaxaajood iyo wadaba dood markaasi loo furo shakhsiyaadka bal cid waliba waxay markaasi ka tabanaysa tabanayso in markaasi miiska soo wada saaraan sidoo kale hal meel isku wada imadaan kadibna la eego meesha markaasi cid waliba u haboon oo ku haboon oo ci- eh, dabcan iska dhex arki karayso dhegeystayaal qodobo markaasi shan ayaa lasoo bandhigay laakiin mid ah waxay leeyihiin ugu weyneyd ayaa hadda markaasi loo dambeysay sidoo kalena wax faaha dabcan faahfaahin ah ma sidoo kale xukuumadda kamay bixin dab- sababtay markaasi oga aamusan tahay ee u diidantana taasi ay keentay markaasi in walaac iyo sidoo kale shaki ay markaasi abuurto dhegeystayaal raila odinga ayaa markaasi siyaasiyiinta azimio la umoja weli wada hadal haya dabcan way way hadal hayaan qodobadii markaasi ku saabsanaa yareynta sixir bararka ee nololeed ee dalka hadda markaasi ka jiro balse dhanka kale in markaasi laga heshiye arrimo dhowra oo markaasi ku aadan geedi socodka iyo weliba sida markaasi loo hanaqaadi karo ama sidoo kale iskula hana- iskula hana- hanaqaadi karo dhegeystayaal xukuumaddii sidoo kale mucaaradka int- inta badan abasanju oo markaasi isaga eh, kas- dabcan madaxweynihii wadanka nigeria ayaa sidoo kale ka shaqeeyey oo arinta markaasi geedi socodkan heshiiskan dhegeysta laakiin hadda waxay mucaaradka ku sheegeen inay markaasi baalmarayaan oo sidoo kale doonayaan in ay markaasi eh, wa- eh, waxay doonayaan inay meesha kaga baxaan ama ay ka saaraan qodobadii hesh- horaan lagu wada heshiiyey dhegeystayaal raila odinga ayaa dalka markaasi ku tilmaamay ama ah, dalka waxa ayaa ku tilmaamay in qodobka keliya ee boorka taagan uu yahay hadda warbixinta guddiga nadco ama n a d c o o uu yahay hoos in markaasi dhi- hoos dhigidda qiimaha maciishada balse dhankooda ay markaasi ku adkeeyeen in maamulka kenya kwanza uu caqabad markaas uu caqabad hadda taagan markaasuu xallin karo dhegeysta laakiin waxa uu raila hadda sheegayaa inuusan markaasi u joogin oo sidoo kale uu ku baraarugsaneen xaaladda wadanka markaasi uu sugan yahay waxaa dabcan dhalinyaro xoogan u jeeday mucaar- dabcan xukuumadda hu- wadanka hogaaminaysa dhegeystayaal uu ka mid yahay william ruto wuxuu sheegay inuu hadda markaas uu ka dhowhan yahay ama sidoo kale waxba uusan kaba ogeen xaaladda waqtigan heerka markaasi wadanka uu maraya dhegeyste laakiin wuxuu leeyahay anagaa u sheegaynaa anagaa tusaynaa hasha halka keliya lagu tusa anagaa naqaana macnaha halkaas waa ka dareemi kartaa dhegeystayaal macnaha anagaa tusaynaa halkaan ku tusaynaa anagaa naqaana ama sidaan ku tusayna anagaa naqaana macnaha waxyaala halkaasi kaaga bixi karaya jira dhegeystayaal talow ma dibadbaxba talow ma arrimo kala talow ma arrimo qorshaysan ee markaas ay wataa mucaaradka yaa fahmi karaa laakiin lama fahmi karo inta badan waxaa laga sugaya maxay hadda la aamusan yihiin ma sanadkan intuu ka dhammaanay ay sugayaan keliya kadib tilaabo xigtay markaasi kuwii hore kaga doonaya markaasi qaadan karayaan ama ay doonayaan inay qaataan waxa inta badan laisweydiinaya ayaa arrimahaasi dhegeystayaal oo hadda la doonayo in ay arrintan ay inta badan kaga hadlaan oo ay sheegaan sida markaasi muna- munaasab ah oo arrintan lagu sixi kara laguna hagi kara dhegeystayaal waa xaaladaha siyaasadada dhegeystayaal waxaa hadda markaasi uu sheegayaa ama ay sheegayaan sababto iyo weliba gaabadka waxyaalaha ka keeni kara dhegeystayaal raila maxay hadda iyo mucaaradka sidoo kale damacsan yihiin maxay markaasi raadinayaan maxay markaasi hadda u muuqataa oo leeyahay xa- an iyo xeelad kale ee markaasi kuwii hore wax kaga duwan ee markaan la imaan doonaan sida horaanba uu sheegay raila odinga waxaana raila odinga uu sheegay in hadda wax walbo laga gudbi karo hadday tahay dibadbax ama hadday tahay waxyaala kale balse qorshe kale iyo nidaam kale ee hadda markaas istiraatiijiyada ay de- ay dejin doonaan ee ku aadan xukuumadda hadda uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal madaxa azmiyola umoja raila odinga ayaa arrinka markaasi dabcan arrimaha laga heshiiyey haddana in garab mucaaradwaa in garabka mucaaradka aysan mas-uuliyad gaar ah markaasi ka saarnayn oo ay dowladdu u talo qaabka ay markaasi ula tacaalayso arrinta ay weliba heshiis waa heshiiska ay markaasi ku aadan arrimaha maciishada iyo nolosha sida markaas wax kaga qaban keli wax kaga qaban lahayd keli waxa uu sheegay raila ama mucaarad waa mucaaradka waxay markaasi sheegeen in markaas uga fadhiya in wax wax walba ay isbedelaan in wax walba markaas laga qabto lana loona loona hana qaado tilaabo markaasi wax kabedel ah oo wadanka wax looga qaban karo keliya ayay markaasi sheegeen in wadanka uu ku xasili karo kuna xasili karaan mucaaradka dhegeystayaal haddii arrintaas waxba aan laga qabanin sidoo kale aan laga shaqaynin waxay markaasi noqonaysaa culays ee markaasi fooda aan isku dari karayno oo dabcan macnaha wuxuu la jeedaa inaan iska hormaan karno mucaaradkii sidoo kale xukuumadda dhegeystayaal madaxa azmiyo ayaa sheegay inkastoo ay arrintan markaasi ay labada dhinac ay ka wada heshiiyeen dabcan kasan ka wada heshiinin waxaa muhiim ah dhegeystayaal muhiimkii ugu weyn ama dantii ugu weyneed waxay sheegeen in weli qabyo ay tahay in weli markaasi la dhammaystirin ay markaasi mucaaradka ay ogol yihiin keliya sidii markaasi wax loogu qaban lahaa wakhtiga ku haboon wakhtiga dhegeystayaal in xukuumadda ay qabsato wakhtiga ay hadda xukuumadda ku adkaatay wakhtigii ay ku habooneyd ay markaasi sheegtay inay wax markaasi ku xalin karaan inay markaasi lagu hagaajin karo sixirbarka si markaasi raje ay shacabka u galo ama siday u gasho in sidoo kale ay u yarato arrimaha maciishada mise nolosha hadda heerka markaasi ugu xun wadanka uu gaaray ilaa hadda waxay markaasi ku adkaysatay xukuumadda inay markaasi ballan aysan qaadi karin in sidoo kalena wakhti aysan qabsan karin in sanada aysan qabsan karin balse sheegeen in wax walba isbedeli karaan laakiin goormaa waa sida mucaaradka hadda taagan yihiin goormuu isbedelayaa see isku bedelayaa maxaa la qabanayaa bal waxa noo sheega taasi ay hadda adkaatay dhegeystayaal in mucaaradka uu markaasi faallo fara badan iyo weliba warbixin markaasi uu ka bixiyo azmiyo lamoja waxay marka azimiyo loomoja dhegeystayaal oo waxa uu hogaaminaya raila odinga ayaa si dabcan waxa uu sheegay inuu sii wadi doonaan cadaadiska ee dowladda dhexe saari ku saaraysa yareynta qiimaha sare ee dabcan dhegeystayaal ee maciishada gaar ahaana canshuurta ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha markaasi hadda ay doonayaan in ay markaasi kala hadlaan oo sidoo kale cadaadiska xoogan ay ku saaraan ilaa markaas waxay iska bedelaan ilaa markaasi horumar wadanka markaasi laga gaarsiiyo oona wax waliba qiimaha ee hoos ugu dhacaan ama hoos udhac dabcan hoos udhac xoogan markaas laga dareemo dhegeystayaal xubnaha markaasi mucaaradka ka tirsan ayaa sidoo kale xarumahooda oo dabcan xarunta markaasi dhexe casimiyo markaasi ku wada shirayaan iyadoo shirkaasi inta badan lagu diirada lagu saarayo maxaa idan u ah markaasi shacabka sidee markaasi cadaadiska xoogan loo saari karaa halkeen u mari karnaa wadada markaasi noo furan oo markaasi arrintan aan ku dhaqdhaqaajin karnaa kuna xoojin karnaa oo sidoo kale ku ligligi karnaynaa xukuumadda markaasi hadda hogaaminaysa wadanka uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal xubnaha ka tirsan ee dabcan ku gacan seeray warbixintii guddiga ee markaasi labada dhinac ay soo saareen ee n n d waa n d wanadco waxaa ka mid ahaa eugin wamalwa mada karua maada karua eugin dabcan eugin wamalwa jeremiya kioni ayaa sheegay in markaas laga heshiin arrimihii ugu muhiimsanaa ee keenay in sanadkan ay wadankana ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn dhegeystayaal dhanka kale hogaamiyaha speysiga mucaaradka zimila omoja raila odinga ayaa madaxweynaha dalka william ruto ku dhaliilay safarada markaas uu tegayo ee dibadda laakiin uusan ku mashquulsaneen arrimaha iyo weliba xalka wadanka uu ugu raadin karo ama in maciishada nolosha wax ay kaga qabtaan dhegeystayaal ay markaasi ka mid tahay canshuurta ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay dhegeystayaal arrimaha shidaalka weliba sixir bararka waxyaalihii markaasi howlihii wadanka ama dhaqaalihii wadanka lagu kabi jiray waxuu markaasi ka qaaday meesha oo dabcan ka basaaray uuna ku aadaa safarada taasi ayuu sidoo kale sheegay in safarada inta badan tan iyo markii la doortay uuba ku mashquulsan yahay inuu iska safro ama inuu meelo kale markaas u aado waxa uu safraa safarkan ku tilmaamay waqti lumin iyo sidoo kale takrifalka lacagaha dadweynaha ee markaas laga qaado taasi oo inta badan uusan dareemeynin uunasan ogeyn uuna eegeyn dhibaatada iyo xaaladaha cid waliba markaasi qof waliba uu ku sugan yahay dhegeystayaal madaxweyne ruto ayaa dhankiisa horey u difaacay dabcan waxuu aad markaas u difaacay safaradii dibadda oo markaasi ku sheegay in kuwa markaasi lagu jeedinayo ama sidoo kale maalgashato caalami ah markaas wadanka loogu soo jeedinayo loogu raadinayo dhegeysta inay tahay sida uu tilmaamay dhegeystayaal hase ahaatee odinga ayaa hoosta ka xariiqay in safaradan ayna waxba markaasi soo kordhinayn maadaama maalgashatada shisheeye ay caqabad markaasi ku noqon karaan canshuurta markaasi la kordhiyay dhegeystayaal maxay markaasi waxaa halkan markaasi shaki ilaalini markaasi uu gelinayaa mar kale wuxuu leeyahay yaa soo dabcan soo jiidanaysaa haddii markaasi adigii dadka wix- sida wixii ku noolaayeen oo markaasi hadda heer sare ah sidee markaasi dadka dibadaha markaasi ka imaamisa dadka shisheeye ee wadanka ugu noolaanayaan oon sidoo kale canshuur aad uga qaadaysaa ama canshuuraha faraha badan wadanka aad kusoo kordhisay mise aad saartay sidee markaasi isku qaabilayeen soo lagaama cararayo waa arrinta markaasi hadda uu ku dhaliilayo leeyahay waa mid anagaa markaas aad nagu mashquulinayso waa mid markaasi danahaada howlahaada keli aad ku qabsanayso balse inta badan aadan- aasan ka turjumayn dadka shacabka kenyaanka hadalladaasi ayuu jeedinaya madaxweynaha waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga aadna markaas ugu dhaliilsan aadna markaas ugu kacsan kuna sheegay in hadda markaas aan waqti las- laga si- las- laska waxa uu sheegay in waqtiga markaas waqti laiska sii lumin doonin oo ay markaasi xaaladda cid waliba ay fahmi karto cidda markaasi loo jeedo cidda markaasi arrinta cadaadiska dhibaatada markaasi ku hayso wadanka gudihiisa dhegeystayaal waa xaaladda oo- waa xaaladda markaasi siyaasiyada wadanka hadda markaasi taagan oo ay markaasi ku tilmaan mucaaradka in hadda laga sugaa loogana fadhiyo dhegeystayaal jihada kale ay markaasi qaadi karaan dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta laakiin madaxweynaha oo sidoo kale shakhsiyaadka markaasi ayaga turkad een, uu- ee, wakiilka u ahaa inay markaasi diidaan sidoo kale warbixin ay ka bixiyaan inay ka hadlaan inay arrimaha micishada iyo waqtiga markaas wax lagu qaban karo mise laga bedeli kara dhegeystayaal si si- sidii markaasi sidii hore dib loogu soo celiyo xaaladda wadanka oo hadda markaasi inta badan shaki cudurbi ay ka qabto sida ma lagu noolaanayaa masidan bay xaaladda markaasi noqonaysaa iyadoo maalinba maalinba kasii dambe- kasii ka dambeyso ay ar- ay dabcan wax walba ay isbedelayaan wax walba sidoo kale ay adkaanayaan dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolku qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal se ahaatee odinga ayaa hoosta ka xariiqay in safarada ee markaasi uu ku sheegay in dabcan wadanka ku baxayso ay tahay ama uu ku aadayo ruto inay tahay balaayiin balaayiinkaasuu sheegay in dib loogu celin karo dhegeystayaal waxaa dabcan ah, si wax loogu yareeyo loogana qabto canshuuraha sidoo kalena arrimaha micishada wax loogu qaban karo laguna badbaadin karo dadka shacabka oo hadda markaas la ildaran la dhibaataysan sida ay tilmaameen ama quburooyinka ee inta badan markaas ah, waa dabcan azimio la umoja sida markaas ay tilmaamayaan dhegeystayaal odinga ayaa nidaamka canshuurta dalka ku tilmaamay mid cabsi ku beerayo m- dabcan maalgashatada oo inta badan qaarkoodba wadanka iskaga carareen mise iskaga tegeen dhegeystayaal haddaba raila iyo weliba xulafadiisa maxay tahay waxyaalaha markaasi iyo danaha markaasi leeyihiin ma laga yaabaa in qorshe istaraatiijiyad imika kuwii hore ka wax ka duwan inay markaasi la yimaadaan sidoo kale sababta maxay tahay ruto inuu markaasi ka aamuso sidoo kale uusan ka hadlin sidoo kalena uu ka gaabsado arrimaha xaaladda waqti- waqtiga wadanka uu markaasi ku sugan yahay ee dhanka micishada iyo weliba qorshaha istaraatiijiyad uu hayo muxuu u diidan yahay inuu soo bandhigo iyadoo mar waliba warbaahinta uu la- uu la waramo iyadoo warbaahinta mar waliba uu la hadlo sidoo kale ilaa hadda lagama hayo warcad oo dhammaystiran ee ku aadan arrimaha micishada oo sidoo kale in wadanka wax looga qaban doono laga bedeli karo iyo waqti waqtigaas dhegeystaan inkastoo laakiin marka qaar ay cudurdaar sheeganayaan leeyihiin waqti hana la siiyo laakiin waxaa leeyahay waqti ku filan markaas ugu soo maray oo u haysta madaxweyne william ruto dhegeystayaal arrimahaas ee barnaamijka diirada ku saaraynaa dhegeystayaal kaga hadlaynaa bal qadadka telefoonada ayaa si toosa dhegeystayaasha goorug u siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarkaas ayaa si toosa dhegeystayaal naga soo wici kartaan nambarka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarkaas ayaa si toosa dhegeystayaal iga soo wici kartaan ooga hadli kartaan dhegeystayaal xaaladda iyo weliba aragtiyada markaas siyaasadeed ee ku aadan halka markaas ay gaarsiisan tahay dhegeystayaal maxay tahay qorshaha markaas ay wataan mucaaradka oo markaas kaga duwan kuwii hore mise ma- mid markaas keliya ku cabsigelinayaan mise ku dhaqdhaqaajinayaan mise shaki ay ku gelinayaan xukuumadda dhegeystayaal sidii markaas waa dabcan xukuumadda ay markaas william ruto mise maxay tahay sababta asagana william ruto uusan uga hadlin sidoo kale uusan faahfaahin uga bixin xaaladda iyo waqtiga dabcan waqtigu waqtigan wad- wadanka uu ku sugan yahay iyo waxaa markaas looga fadhiyey in uu marka waa dabcan waxaa looga waa dabcan waxaa looga fadhiyo sa- siyaabaha iyo xaaladaha markaas wadanka uu ku socon karo iyadoo ay tahay tan kuwa canshuurta ama micishada dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saaraynaa dhegeystayaasha bal halkaas maxaa kaaga bixi karaa bal halkaas maxaad ka dareemi karaysaa dhegeyste markaad fiiriso raila oo dhinaca markaasi ka- da- aad uga hadlayo oo sidoo kale sii handadayo iyo sidoo kale madaxweynaha oo sidoo kale asagana ka aamusan oo markaas wax faahfaahin iyo sidoo kale warbixi- warbixin markaas aan bixinaynin ee ku aadan xaaladda siyaasadeed dhegeystayaal see markaas isku qaabilaysaa see isku waajahaysaa sidee markaasi labada qof ama sidoo kale mucaaradka iyo xukuumadda ay isku fahmi karaan sida markaasi wadamada kale dhegeystayaal oo inta badan markaasi isla wada nool oo sidoo kale waxna markaasi ka wada jishan kara mise ka wada qabsan kara dhegeysta laakiin labadan sh- dabcan shakhsiyaadkan waa dabcan madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa cid waliba- cid wa- cid waliba qofka kale markaasi suluugsan oo sidoo kale ku qanacsaneen nidaamkii hogaaminta halka sidoo kale kan kale markaas asagana uu dhaliilsan yahay mucaaradka oo ay sida wax markaas ay wadaan ama ay u filan yahaan dhegeystayaal laakiin markaan sidee laisku aqbalaya laakiin markaan sidee laisku fahmaya sidee markaasi loo wada shaqeysa dabcan loogu wada shaqeyn karaa dadka shacabka oo meesha looga saari karaa sixir bararka nolosha dhegeystayaal ama ciibcishada oo hadda markaasi inta badan lagu tilmaamay inay aada usii adkaatay dhegeystayaal ogow hadda waxaa markaasi shay qofkii inuu markaasi lixdan shilin uu ku quudan karo maalintii mise uu ku adeeg oo ku cuni karo dhegeystayaal xitaa boqolkan boqolka shilin waxaa leeyahay ma gaarayso lacagtiisa qofka haddii oo sida markaasi qaarkood ay soo ogaadeen laguna ogaaday haddii markaasi wadanka sidan uu kusii socdana waxaa laga yaabaa in uu dabcan qadka iyo weliba heerka hadda markaasuu marayo inuu hoos u dhaco oo ay sababna u noqon karto lacagta doolarka dhegeystayaal iyo sidoo kale lacagtii markaasi dowladda loogu kabi jiray mise dabcan dowladda ay ku kabi jirtay oo meesha uu ka saaray ruto in markaasi haddana ku qasban tahay in dib uu usoo celiyo si hawsha ay si wacan isu hufan ay u socoto dhegeystayaal ogow waxaa leeyahay wax waliba waa canshuur ogow wax waliba waxaa leeyahay dabcan waa waxa canshuurta markaasi lagu kordhiyo laguna hago laguna dabcan lagu wado xukuumadda dhegeystayaal inkastoo laakiin taasi ay hadda ay salogsan yihiin oo sidoo kale diyaaraysan u ahayn arrimaha gaar ahaan canshuurta sare lagu qaaday dadka shacabka oo ay sheegayeen inay halkaasi ay ka xun yihiin oo sidoo kale dhaliil ay ka qabaan dhegeysta
hagaagi dhegeysla waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber markaas si toosa dhegeystayaasha iga soo wici karaan bal aragtidooda fikirkooda saliimka si markaas u dhageysano iyo weliba in badan oo markaas siyaasadii xaaladahana markaas aynan ka wada hadlin waxaan filaya dhegeystayaasha inay arrimahan aan iskula dabcan isla dabcan isla fahansannahay hadda waxaa markaas la leeyahay haddaba maxay tahay waxa ay hadda qorsheysan ay markaasi ka duwan ay soo wataan mise ay dabcan ay doonayaan inay xukuumadda markaas ay ku gaadaan mise ay ku weerarayaan dhegeystayaal mucaaradka dhegeystayaal maxay kaga duwanta darow ma dibadbaxyadii ay wax ka bedeleen mise dibadbaxyadii meesha laga saaray wax kale oo markaasi u qorshaysan ayay talo wadaa inkastoo laakiin aysan taasi kala cadeynin laakiin waxaa markaasi laga sugayaa arrimahaasi faahfaahintooda madaxa mucaaradka dhegeystayaal raila omolo odinga oo markaasi shay qaab istraatiijig ah qaab markaasi qorshaysan qaab markaasi ka duwan wixii hore in markaas la imaan doonaan ay markaasi ku dhaliilayaan oona la soo bixi doonaan tusi doonaan mucaarad dabcan xukuumadda william ruto dhegeystayaal talo maxay noqon doontaa talo hadda mala saxan tahay sidoo kale madaxweynaha inuu arrintan wax markaasi u dadejiyo sidoo kalena wuxuu markaasi ka qabto arrimaha micishada ama nolosha dhegeystayaal ee wadanka hadda markaasi taagan iyadoo heerkii ugu xumaa hadda ay lagu tilmaamay in uu dabcan ugaarsiisan yahay inkastoo laakiin mararka qaar dadka ay ku leeyihiin dhegeystayaal in ay hoolihii wax markaasi iska bedeleen ama micishadii ama noloshii markaas waxay iska bedeleen dhegeystayaal haddaba madaxweynaha maxay tahay sababta markaasi ugu xujeynayo ama sidoo kale dabcan in xaaladda waqtigan heerkan lagu soo gaaro laguna ekaado dabcan waxbana laga qaban mise laga bedelin maxay u dhimi kartaa wadanka sidoo kale horumarkiisa sidoo kalena matahay mid markaasi guul u tahay mucaaradka mise ay kaga faaideysan karaan tallaabo markaasi ayaga ay qaadeen oo qaldan oo xukuumadda oo dhanka dhinaca kale markaasi dhabaljab oga imaan karo mise ku imaan karo ilaa waa dabcan kaga imaan karo qadka telefoonada waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber lambarka mar kale kugu cilan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasi dhegeystayaasha si toosa naga soo qayb qaadan karaan oo inaga soo wici karaan dhegeystayaal idaacadda star f m saaxiibayaal ayaa weli dhegeysanaysaan oo si toos ah aad ola socotaan
soo gudbinta mowjadda idaacadda waxaa ku suurageliyey bangiga k c b for people for better bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka in ka badan boqol labaatan iyo lix sano bangiga k c b wuxuu noqday hay-adda maaliyadeed ee lagu kalsoon badan yahay qaaradda afrika wuxuuna fursada u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan hadday noqon lahayn ganacsiyada yaryar hadday noqon lahayd garab istaagga ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn bangiga k c b ayaa mar walba garab taagan macaamiishiisa iyo bulshada magaalada mombasa iyo nawaaxigeeda idaacadda star f m waxaad ka dhegaysataan mowjadda hal eber saddex dhibic shan soo gudbinta mowjadda idaacadda waxaa ku suurageliyey bangiga k c b for people for better kwa life una need to cut through pass deal inaweza kuwa imeiva lakini kuna kamlango imesimama kati yako na dreams zako eh? sasa kwa hizo idhaa kcb walielewa ni zangu na badala ya kurusha loan pekee walinisaidia kuchora business plan ya pawa tumetoka mbali na mbali tutaenda pamoja tembelea branch agent ama website ya kcb leo ili tuweze kukufungulia mlango kcb ni yetu for people for better
waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiina ad ku mahadsantihiin xulashada dhegeysiga codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waa hagaag waxaan dhegeystayaal inta badan saaka ka hadlaynaa ama diiradda ku saaraynaa waa arrimaha xaaladaha siyaasadeed waddanka markaasi ka taagan dhegeystayaal mucaaradka weliba waxaa hadda markaasi eh, u qorshaysan oo uu sanadkan markaasi hadda sii dhammaaday kan kale markaasi hadda qorshahooda uu yahay kulamo kala duwan markaasi ay qaateen dhegeystayaal oo ku aadan bal tilaabada xigtay markaasi doonayaan inay qaadaan marka laga soo tago midda hadda dabcan qodobada iyo heshiisyadii markaasi is-af- waa dabcan is-afgarawaaga markaasi dha- ku dhex maray oo inta badan hal keliya ay markaasi ay ku kala dideen dhegeystayaal waana tan dhegeystayaal bade dabcan waa arrimaha maciishada mise nolosha ee inta badan ay hadda ku eedeynayaan inay wax ka qaban weysay ama ay wax inay ka sheegto mise in lagu wada heshiiyo ay ka gaabsatay xukuumadda mucaaradka dalka ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in warbixintii markaasi lasoo gudbiyey shan iyo labaatankii bishii hore aynu soo dhaafnay ee dhegeystayaal ee november ay dib u- wadaxaajoodkooda bilo dabcan bi- bilooyin markaasi ka socday xarunta bomas waxa ay magaalada nairobi dhegeystayaal ay markaasi ku sheegeen inay inta badan wixii laga hadlay wixii markaasi ay ka shirayeen muhiimadii iyo ajandihii iyo qorshihii ay markaasi ay ku dhamaateen in laisku afgaran waayo dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen in inta badan ay ka hadleen waxyaalihii suurtagal ka dhigi karo iyo wax- dabcan waxa suurtagal ah oo sidoo kalena u roon dadka shacabka iyo sidoo kale inta badan sida horaanba heshiisyada ay ahayd maxaa inii roon maxaa sidoo kale dadka shacabkana markaas u roon oo mucaaradka dan iyo weliba interest u- iyo sidoo kale xukuumaddan sidoo kale ugu jirto ayaa cid waliba meesha markaasi laga hormarsaday olinga ayaa markaasi xubnihiisa mucaaradka ama xubnaha markaasi mucaaradka uu hogaaminayo konanso misoka inay markaasi horumar ka sameeyeen marka loo eego qodobadii markaasi ay soo jeediyeen in laga in laga doodo dhegeystayaal mise laga- doodadkooda mise doodooda ee markaasi lagu hormariyo sida markaasi ku haboon ama ku saxan ay sidoo kalena wax lagu la- laba dhinac ay markaasi ku wadeeshin karaan oo qodobada markaasi miiska saaran dhegeysti intaasi marka laga soo gudbo dhegeysta waxaa dabcan isbaysiga waxa uu sheegay in markaasi tixgelinta xuriyadda uu qof waliba uu markaasi siinayo hadalkiisa mise fikirkiisa uu qofka markaasi ka qabo laakiin markan waxaa la leeyahay waxaa markaasi laga hadlaya dareenka qofka shakhsiga uu qabo oo ay markaasi ka turjumayaan mise ay wakiil ka yihiin marka laga hadlayo qofka ay markaas u hadlayaan mise ay wakiil ay u yihiin oo dadka mucaaradka dhegeystayaal ama dadka shacabka oo xaaladda watigan oo ay ku sheegeen in ay waxa keliya la doonaya inay ka wada isku wada fahmo ay tahay sidee markaasi habboon oo m- m- loo dhigi karaa maciishada nolosha sidee markaas wax looga qaban karaa tilaabo intee dhan ayaa markaasi ku qadanaysa in wax kaga qabata kaga bedesho nolosha maciishada dhegeystayaal ee dadka waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal waa su-aalaha cid waliba markaasi ay markaasi ay rabto mucaaradka inay markaasi ka hesho eh, xukuumadda ruto laakiin muka- dabcan xukuumadda way ku adkeysatay taasi wax faahfaahin kamaysan bixinin oo ku aadan sidee markaasi ku haboon oo loo sixi karaa loo hagaajin karaa laguna ho- dabcan oo horumarin karaa wax loogu qaban karaa baahida weyn ee hadda markaasi wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal iyadoo wixii markaasi la cuni lahaa wixii markaasi la isticmaali lahaa markaasi la hayso laakiin waxaa markaasi la la-yahay waxaa idan qofka iyo weliba sida inay u goon karto inaysan u goon karin iyo in qofka uu baahi markaasi ku jegi karo mise gaajo dhegeystayaal mucaaradka waxaa intaas uu ku daray in isbaysiga ay markaasi tixgeliyeen xuriyadda qofka kadibna ay cid waliba markaasi ay kala aragti duwnaan karayaan laakiin sida markaasi ugu adkeysanayaan mucaarad waa sida uu sheegay waa sida u adkeysanayaan iyo sida ay markaasi doonayeen in wax markaasi aysan kaga qabanin ay ku adkeysanayaan ayaa u muuqataa in halkaasi rajo aysan ka muuqanin macnaha dooda markay socotay arrimaha marka la soo jeediyay ee ku aadan bal qodobka ku saabsan yareynta sixir bararka waxay arrintaasi noqotay cid waliba inay markaasi ka waaweecato ka jejeysato oo sidoo kale is adkeyso oo keentana in markii dambe ee xaaladda ay faraha kasii baxda dhegeystayaal waa xaaladda ano dabcan inta badan wadahadalka oo markale la doonayo in lagu tixgeliyo laiskuna hadal maqlo sidoo kale dooda sidaas ay ku socoto dhegeystayaal laakiin markan ayaa yaraatay in xukuumadda ay hadalla ay kasoo bixi waayaan in xukuumadda ay faahfaahin ay ka bixin wayso in xukuumadda halkaasi laisku afgaran waayo dhegeystayaal iyadoo marka horeba ay cudur daarteen ama ay horumarsadeen mucaaradka in cid waliba xo- dabcan hadalkeeda ay- iyo weliba aragtideeda fikirkeeda la qadarin doono dhegeystayaal laakiin taasi ayaa markaasi meesha ka baxday raila ayaa wuxuu markaasi ku adkeystay in qaraar markaasi siyaasadda azimio la umoja ay soo saartaan weli ha- wada- ee dabcan wadahadal ayaana markaasi qodobadii markaasi ku saabsanaa yaraynta sixir bararka nood ka dhanka ka jirtay balse dhanka kale in laga heshiiyey arrimo dhowra ayaa markaasi muhiim ah dhegeystayaal waxay hadda markaasi mucaaradka ayaga ay sheegayaan wax markaasi laga heshiiy ma laha wixii markaasi loo dhanyahay wixii markaasi miiska saaran ayaa markaasi laga wada hadlayaa oo markaasi heshiiska ke- dabcan keeni karaa oo markaas lagu horumarin karaa dhegeystayaal taasi ayaa hadda dareenkeeda ayada markaas mar kale sii muujisay oo si dabcan laga yaaba inay caraab markaas kale sii dabcan abuurtay markii af dabcan waa adni af marka waa dabcan afan waa af markaasi laga waayay dhanka xukuumadda ruto dhegeystayaal ee shakhsiyaadkii markaasi hogaaminaya oo ay markaasi ergada ka socotay labada dhinac in markaasi dhinac qof waliba meeshooda ay taagnaadeen halka kuwaana meeshooda ay taagnaayeen dhegeystayaal oo adkaatay in is markaasi isgaran waaya dhegeystayaal sicir bararka waa waxyaalaha hadda markaasi kenyaanka keliya kenyaanka wuxuu u baahan yahay wax markaas in yar uu haysto u goon karo uu markaasi ku cunteyn karo uu markaas isticmaali karo qoyskiisa wax markaasi kaga gargaarsin karo dhegeystayaal laakiin taasi hadda waxaa laleeyahay maba meesha kuma jirto oo waxay markaas noqonaysaa in cid waliba ay u dulqaadan doonto ayna ku adkaan doonto xaalada waqtigan dhegeystayaal ilaa hadda markaasi ma faahfaahin bixin kama laga bixinin xukuumadda nafsadeeda waxa markaas u qorshaysan mucaaradka waxyaalaha markaas u qorshaysan dhegeystayaal iyo in markaas raila mar kale uu soo rogaal celin doono oo sidoo kale buuqa iyo qaarida zaxmada culeysyada fara badan laga yaaba in xitaa ay ku imaato dhegeystayaal suuqyada dabcan meelaha dhibaatada meelaha inta badan ay ka dhacdo ay dibadbaxyada ay kamid tahay suuqyada meelaha markaas wadooyinka baabuurta iyo meelaha markaas laiskugu tegay garoomada dhegeystayaal oo inta badan fowda iyo dhibaatay markaas ka dhacdo dhegeystayaal taasi laakiin raila hadda waa uu diiday wuxuu leeyahay qaab ka duwan ayaa la imaan doona strateji ah oo markaasi lagu dhaliili doono xukuumadda oo dabcan looga soo horjeedo taasoo ku sheegay inay mar dhagah faraha gashan doonaan dhegeystayaal raila odinga ayaa tilmaamay in qodobada keliya markaas mararka ka taagan ee warbixinta guddiga nadco ay markaas hoos udhigida qiimaha micishada balse sanadkooda ay markaasi ku saleynayeen in maamulka kenya kwanza uu caqabad markaasi uu ku yahay wax markaas uu qaban karo wax markaas uu xalin karo waxba ay sahli karayaan ayaa hadda markaasi sheegeen in ay ku tilmaamayaan kuwa markaasi adag dhegeystayaal haddaba hadalhadan iyo weliba doodan faraha badan markaasi loo jeedinayo mucaaradka raalli hadaba kenya kwanza matahay mid markaasi ay qaadan doonaan weli waxaa leeyahay waxyaalaha dabcan waxaa jira waxyaala markaasi aan balacan briefkasta ama sidoo kale boors ama waxay wataan ayaa weli isweydinaya ama ay sheegeen inay markaas aansan la soo saarin oo sidoo kale ay soo saari doonaan talow marka lasoo saaro maxaa dhacaya maxay markaas noqon karta xaaladda siyaasadeed ee wadanka dhegeystayaal iyo weliba hiigsiga iyo waxa ay markaasi tabanayaan mise ay sheegayaan in ay wax ka qaban dabcan hiigsiga siyaasadeed ay markaasi doonayaan in wax markaas kaga qaban doonaan mustaqbalka habagaadhi habagaartay dhegeystayaal sida mucaaradka hadda ay ku tilmaamsay ay dabcan ku adkeysanayaan laakiin waxaa hadda laisweydinayo oo cid walba tuhum markaas gelinaysa ayaa ah talow maxay noqon kartaa marka la leeyahay raila waxaan la imaan doonaa qaabkii hore mid ka duwan oo istraatejig ah oo ay dabcan oo ku qaadi doonaan mucaaradka ay ku qaadi doonaan muxaafadka dhegeystayaal ama ay ku qaadi doonaan taasi ay sheegi kartaa in la gorgorton aan laga geli karin arrimaha sixir bararka ama nolosha say tahayba haba ahaatee in xukuumadda wax ay ka qabato kana badashay dhegeystayaal mid markaasi ku sheegeen in sixir bararka nolole dalka ka jira ay hadda ay siin karin fursado ay kusii hadlaan fursado markaas ay kusii doodaan waxaa sidaasi leeyahay mucaaradka dhegeystayaal aad ayuu cadcadyahay mucaaradka oo markaas arrima ayuu halkan ka arkaya ay ku tilmaameen kuna sheegeen inaysan u wanaagsaneyn nafsadooda iyo tan dowladda iyo sidoo kale danta shicibka dhegeystayaal haddaba arrimahaasi ra-iisul wasaarihii hore waa raila odinga waxa uu tilmaamaya in qodobada keliya muranka markaasi taagan ee warbixinta guddiga markaas naadco uu yahay hoos udhigida dabcan qiimaha micishada balse dhankooda ay markaasi dabcan ay ka caraysan yihiin ama ka carsan maamulka kenya kwanza caqabadahan markaas uu xalin karo uusan markaasi xalin karin dukaamada supermarkeedyada iyo waxaasoo dhan in markaasi xalin karin dhegeystayaal iyo weliba cid waliba balse waxaa xalin karaa qiimaha sixir bararka xukuumadda markay go-aan gaarto lacag fara badan ay ku bixiso kuna fuliso sidaa markaasi loo keeni lahaa waxay dadka shacabka inta badan u baahan yihiin dhegeystayaal haddii markaas taa la helo haddii qiimahaas hoos u dhigo waxaa leeyahay sidii hore wadanka ku noqonaya oo cid waliba markaas waxay doonaysaa inay iska dhex aragto oo ay markaas cid waliba ay heli karto wax yar oo ay qiimeyn karaan ooyna gooyin karaan dhegeystayaal raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa tilmaamay qodobada keliya markaas muranka taagan ay warbixinta guddiga eradco n a c d c o ayaa hoos u dhigay dabcan qiimaha maciishada balse dhankooda ay markaasi ku adkeysanayaan inay maamulka kenya kwanza ay caqabad markaasi xalin kara ku yihiin dhegeystayaal dabcan waa maamulka iyoay ku sheegeen in caqabad waxay markaasi xalin karaan ay sheegayaan inay ayaga hadda adkeynayaan in ayaga ay kasoo horjeedaan in ayaga markaasi raalli kasan ka ahayn siday markaasi noqonaysa in labada qof ay wax ku wada qabsadaan kuna fahmaan dhegeystayaal sidii waa labada qof markaas laga hadlay raila odinga oo markaas mucaaradka iyo sidoo kale stephen colson soka oo markaas isagana xubin markaas ka ah dhegeysa wadahadalka oo sidoo kale uu markaas isaga dabcan u hogaaminayay dhanka raila odinga dhegeystayaal bal arrimo fara badan ayaa laisla dhexmaray arrimo sidoo kale heshiisya albaabada u laaban ayaa sidoo kale laisla dhexmaray laakiin waxaa adkaatay dhegeystayaal in oo ay arrintan markaas lagu tilmaamay mid khatarteeda dhegeystayaal ku keeni karto mustaqbal ahaan marka loo fiiriyo xaalada siyaasadda dhegeystayaal ee beryahan juuqa aysan isku dhihin oo sidoo kale aysan isla hadlin dhegeystayaal haddaba maxaa markaas la filinaya sidee markaas noqonaysa xaaladda ee dhegeystayaal wadanka mustaqbalka sidoo kale tan u yaallo ama u taalan xukuumadda ruuto iyo sidoo kale tan u taalan dhegeystayaal dabcan waa mucaaradka ayaga markaasi waa ayagana markaas leeyihiin wado kale ayaa markaasi furan doona oo arki doonaysaan oo ay markaasi liskaga soo horjeeda dhegeystayaal raila waxa uu markaasi sheegaya in waxda markaasi dabcan naadhka uu yahay hoos u dhigidda qiimaha maciishada balse dhankooda ay arrintan markaasi ka fudooda kenya kwanza oo waxba aysan waani karin dhegeystayaal madaxda ayaa markaasi sheegayaan in heshiisyada hadda garabka mucaaradka aysan mas-uuliyad gaar ah ka saarnayn oo ay dowladdu u taalo qaabka ay markaasi kula tacaalayso kula bartilmaameysanayso lagu tilmaamayo balse ku sheegeen warbixinta in ayaga keliya afacayso oo ay u taalo dhegeystayaal horaan ayay ahayd markii shakhsiyaadkan markaasi la dhexdhexaadinayay lagu wada heshiiyey in marka waa dabcan lagu wada heshiiyey in waxaa lagu wada heshiiyey dhegeystayaal xaaladda wadanka labada qof inay cid waliba tanaasul ay sameyso oo cid waliba markaasi aysan ku taagsanin oo cid waliba sidoo kale aysan uga faa'iidsan fursadaha laakiin hadda fursadahaasi waxaas dhan waxay noqotay hal bacaad lagu dhisay dhegeystayaal oo hadda lagu dhaliilayo laguna soo horjeedo xukuumadda dhegeystayaal raila ayaa xusay in ay markaasi sii wadi doonaan cadaadiska dowladda ee dhexe ku saareysa yareynta qiimaha dabcan ee maciishada gaar ahaana canshuuraha waxaa hadda ay tilmaamayaan wax waliba in ay dhibaatadeeda uu asaga sabab u noqon karayso ee xukuumadda wuxuu leeyahay kow canshuurta ayaa cid waliba markaas lagu dalaacay oo sidoo kale wixii wadanka soo gelay wixii wadanka ka baxay wax waliba wadanka markaas lagu qabanaya lagu xalinaya dhegeystayaal ayaa markaasi kamid ah canshuurta waxaa sheegaya in hadda meesheeda ka kacda meel kale la dejiyey macnaha loola jeedo in inta la bixinaya inteeda ka badan markaas lasii bixinaya canshuurta waxaa sidoo kale kamid ah shidaalka uu soo hadal qaada oo subsidy ah oo markaasi lagu kabi jiray lacagta haddii markaasi xukuumadda lacag lagu yeesho haddii lacag sidoo kale markaas looga baahan yahay si ay markaasi maareynta iyo weliba horahaas ay gacanta uga hayso dabcan waxaa hadda arrintan sidoo kale keentana arrimaha doolarka oo ayana isbedeleen oo cirka iska soo shareen dhegeystayaal laakiin waxaasoo dhan waxaa leeyahay maanta berri ma qaadanayso project dabcan noqonaysa waqti dheer ay ku qaynaysaa laakiin ciddii ka hadli lahayd cidda markaasi dooni lahayd oo wax kaga qaban lahayd baahiyada dhibaatada taagan ilaa hadda markaasi maysan soo bixin oo markaasi sida ay ku tilmaamayaan taasna waxay ula jeedaan xukuumadda markaasi uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal waxay hadda raila ay sheegeen oo cadaadiska keliya ay ku saarayaan inay waxba wax kale aysan ahayn wax kale markaas aysan ka damacsayn balse sida sare loogu qaadi lahaa maciishada gaar ahaana canshuuraha dhegeystayaal oo waxwalba hadda markaas noqdeen inay isla socdaan oo si hufan markaas wax loogu qaban karo cid waliba ee iska dhacari karto laakiin see lagu heshiin dabcan farta iguma soo taagi karti waan kugu soo taagaya haddii raila uu hadlo ruuta uu hadlaya haddii ruuta uu hadlana raila ayuu u jawaabaya dhegeystayaal waa laban qof marka hore siyaasadooda mar fog meel fog kasoo bilaabatay ilaa labada kun isdeedii labada kun toddobadii dhegeystayaal qalaasihii wadanka markaasi ka dhacay kadib ma aysan isku ficneen xitaa markii dowladii markaasi nusumukate kibaki ay heshiis markaasi xitaa raila isla gaareen ama isla galeen ilaa hadda markaasi ma kala caddo nidaamka iyo weliba sida ay markaasi damacsan yihiin haddii markaasi sanadkan uu u dhammaado iyo tilaabada xigta ee dhegeystayaal ay qaadi karayaan dhegeystayaal mawjada iska bedelin wararka barnaamijyada si aysan ku dhaafin ayna ku seegin dhegeystayaal halkay mawjada ku saaran tahay ha saarnato oo waxbax ka qaadin dhegeystayaal